جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax isniinna taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo askar ka tirsan kufaarta xabishida itoobiya ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay qeybo ka mida wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayadaas kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo mid ka mida beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gebagaboobay degmada jilib shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan askar ka tirsan kufaarta xabishida itoobiya ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha askarta xabishida itoobiya lagu gaarsiiyey madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen ilaboorka magaalada baydhabo oo saldhig u ah askarta xabishida itoobiya inta la xaqiijiyey waxaa duqeyntaasi ku baktisay lix askari oo xabishida itoobiya ah waxaana ku dhaawacmay laba askari oo isla xabishida itoobiya sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsoor shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ah ee degmada buulamareer wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaan hoostaga degmada mahadaay ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dowro usoo gebagabaysay ragga ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe dowladda oo socotay muddo shan maalmood oo xiriir ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay rag gaaraya ilaa boqol iyo labaatan ruux iyagoona dowladaasi ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah mid ka mid ah macallimiintii dowladda bixinayay ayaa sharaxaya dowladda iyo waxyaabihii lagu qaatay waxaa noo soo gabagabowday dowladii tuulada fiidow ee degmada mahaday hoos tagta waxaa ka faa'iidaystay oo dowladan qaatay boqol iyo labaatan iyo kow qof oo raga dhallinyaro iyo garmadoow iyo odayaalba iskugu jira insha allahu tacaala duruusta ay qaateen waa suuratul anfaad oo tafsiira iyo kutubaa duruus muhiima la yidhaaho licaamata alumma iyo muxaadaraad iyo tawxiidka salaada qaar ka mid ah ragga ku dhaqan deegaanka oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka ayaa ka mahad celiyey dowladda loo qabtay dowro noo socotay shan maalmood waxaa noola akhriya laba kitaab suurad ama bisin suurat alanfaal dadkan ay yaqaan yas'aluun waa noola dhammeey qaar allah siiyo kitaab liira al duruusul muhima oo aad u qiimo badan tawxiid ka hadlay shirkiga wax walboo ka hadlay marka waxaan leenahay duruusyaasaan isdaba socdo qiimaha badan lahoon baranay allah nagu anfaca anaga marka hore waxaa waaya qofka haddaan wax la barin dhibaato waa qofka haddoo wax barta asagaa anfacaysaa nin kale oo anfacay male marka khayr allaha siiyo walaayada duruus waxay nooga baxday fiidow oo ka tirsan mahadaay hoos tagta alxamdulilaah alawal waxay mahad u sugnaatay allihii qaaliqa ahaay ee nagu soo kulmiyey beydkiisa shariifka ah maaragtay ku qaadanay halkan dowladii noo socotay shan maalmood ilaahii na soo kulmiyey oo nuskuhay keenay ayaa mahadda awalan ay u sugnaatay halkan dowra ayaan ku qaadanay oo muddo shan maalmood ah meesha aan ku qaadanayna waa degmada mahadaay gaar ahaan fiidow ee halkan duruus ayaa noogu socotay aan ku qaadanay sharaf leh ee aad iyo aad aan ugu fahanay maaragtay macalimiintii halkan iidana wakhtiga soo gelisay oo juhdigaas bixisane maaragtay khayr allah siiyo dowladani ayaa qayb ka ah jawlad dacwi ah oo loogu magacdaray alfatxi shicaarna looga dhigay alaa ina nasrallaahi qariib oo wilaayada shabeellada dhexe ku marayso degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi waad mahadsantahay yaasir kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay degmada jilib cusmaan axmed duubow ayaa warbixintan inoo haya kulanka oo ahaa mid wadatashi ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo qabiilka habargidir ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo labada dhinac ay ugu arrinsanayeen xaaladda guud sidoo kalena ka mid ahaa kulamo muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay guud ahaanba afarta degme ay ka kooban tahay wilaayada jubbada dhexe markii uu kulanka soo dhammaaday waxaa warbaahinta islaamiga ah ee alandalus la hadlay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuuna ka warramay ujeeddada kulanka iyo qaybo ka mid a waxyaabihii looga hadlay gogoshu waa gogol wadatashi dalka maanta aan joogno ee soomaaliyeed ee geeska afrika ku yaalla ilaahi subxaana watacaala ina makaniyey ee dadka muslimiinta ilaahi subxaana watacaala nasiib ooga dhigoo siiyey saaad ogtihiinna dee cadow gudaha iyo dibaddaba iska kaashaday yaa maanta dalkeenni iyo dadkeenni iyo diinteennaba duulaan ku ah cadowga isaga marka saan mataqaanaa saa'ilka ee horarka ee ummaddeennan habeen iyo maalinba ee dhibaatada ku haya qarawaadkii muslimiinta ay lahaayeen habeen iyo maalin boobaya shareecada ilaahay ku dhaqankeedii ee hortaaganoo la dagaalamaya saan isaga dhicin lahayn weeye waxyaalaha aan ka tashanayna hadduu ilaahay idmo beeshuna dee waa beel beelaha lagu yaqaana dadnimada iyo kartida iyo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inay difaacdaan sidoo kale insha allahu tacaala waxaan beesha inay ku dadaalaan midnimada dhexdooda ummaddu markay midaysan tahay oo kelmadooda midaysan tahay taladooda midaysan tahay awoodooduna ay urursan tahay iyay mataqaanaaye dadkooda iyo ummadooda wax u qaban karaan laakiin dadka haddii tafaraaruq iyo khilaaf iyo caloosha wax lisugu qaada ay dhex taallo waxay sababaysaa inay iyaguna wax qabsan waayaan cadowguna uu ka faa'iidaysto kulanka oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka ganacsatada iyo dhallinyarada beesha habargidir ayaa waxaa warbaahinta islaamiga ah ee alandalus sidoo kale la hadlay suldaan cabdulaahi dheere suldaanka guud ee beesha ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo qaar kale oo ka mid ah waxgaradka waxaa meeshaan ku kulmay wilaayada jubbada dhexe iyo beesha habargidir ka wada tashaday sidii kitaabka alla kor loo yeeli lahaa iyo in munkarka iyo la zuuliyo kulankaas wadatashiga oo ballaaran oo ka dhacay jilib beeshuna dhammaan waa isku raacday anoo ku hadlaya magacii beesha aan suldaanka u ahay ee habargidir waxaan caddaynaynaa inaan ilaahay kitaabka allah koryeelidiis aan diyaar u naha weligeenna diyaar kulanka maanta meesha ka dhacay beesha habargidir alxamdulilah aad baan ugu faraxsannahay qayr badan iyo nimco badan aan aad ugu dhex jirna waxaana ku helnay kitaabka ilaahay iyo nimcada iyo dhiigga mujaahidiinta afaratagas ay daadinayaan annagana waxaan diyaar u nahay haddaan nahay beesha habargidir inaan kitaabka ilaahay kor u qaadno inaan dagaalanno jahaadno wixii xun ugu dambeyn waaliga ayaa beesha kula dardaarmay inay kaalintooda ka qaataan dardargelinta wejiga labaad ee xamladii irshaadul ummah taasoo hadda si wanaagsan ugu socota guud ahaanba degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe bishii hadda inu soo dhaafto waxaa inoo socotay xamlo xamladaasoo loogu talagalay munkarka iyo waxyaalaha soo daahiraya ilaahay subxaana watacaala uu raalliga keen in lagula dagaalamo macruufkana ummaddii lagu fara waxaan rabnaa nuqabada iyo ganacsatada iyo hoggaanka beeshuba
shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka nugaal ee waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir wararka ka imaanaya deegaanada uu ka arrimiya maamulka hirdadaha ee puntland ayaa sheegaya in khasaare dhimasho dhaawac uu ka dhashay shil gaari oo ka dhacay dulaadka magaalada garowe ee gobolka nugaal wararka ayaa sheegaya in shilkan uu yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari markeed ah ee mootobajaaj waxaana ka dhalatay dhimashada hal ruux siday warbaahinadu qoreeyeen sidoo kale waxaa shilkan ka dhashay dhaawaca laba ruux iyadoona la geeyey magaalada garowe si halkaas lagu dabiibo dhacdadan waxay imaaneysaa iyadoo maalmo ka hor sidan oo kale deegaan lagu magacaabo karin oo hoostaga magaalada boosaaso oo ka dhaca shil gaari oo sababay dhimashada hal ruux oo dumar ah iyo dhaawaca saddex kale kadib markii qoys ku safraya duulaadka magaaladaasi ay sikadiisa shilka ula kulmeen dhowaan waxaa tiri koob ka soo baxay maamulka shadaladirirka ee puntland lagu sheegay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay deegaanada maamulkaasi ay ka dhaceen ilaa siddeed boqol oo shil kuwaasoo guud ahaan ay ku dhinteen afartan iyo shan ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol siddeetan iyo sideed qof ay ku jiraan boqol iyo sagaal qof oo qaba dhaawacyo culus sida ku cad tirakoobka shilalkaasi ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ku baabi-een gaadiid gaaraya toddoba iyo labaatan muddada lixda bilood ee lasoo diiwaangeliyey shilalka ka dhacay deegaanadaasi mahadsanid xaaris wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya cabdiqani maxamed maxamed manuur iyo ibraahim aadan cali waa labo askari oo towbadkeen ah oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada buurdhaxunle ee wilaayada bakool kuwaasoo in muddo ah ka tirsanaa safka murtadiinta mid ka mid ah askartan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii tababarka kusoo qaatay dalka yuganda halka midka kalena uu qeyb ka ahaa maleeshiyaadka waxaa loogu yeero macawisleyda maamulka ridada koonfur galbeed kaasoo muddo sanad iyo bilooyin ah ku go-doonsanaa degmada waajid askartan ayaa markii towbada loo qabtay ka warbixiyey qaabka ay murtadiinta ku raaceen iyo waxyaabihii ay kala soo kulmeen maay maxamed maaro liyare doonfuula kutabi mayseeday murtadiinka oo qudurrog yaanseedi walayn sabab hayna shaydaan ii kurey yaa igaadi qudur siyed bulooda rogi siyedka bulood dhibolka jari siyed bulood mdi meela rogni xamara nijey harnaan lijey meela wal oo maanaada walbalo dhan meela rogni safar haande meela ninkareebay meela nogaadi mayna nijey uganda ugandi libulood waldhan maana gaal meela nii tababaraasi saraakile maarada nii tababaraasi aan maanaada wali saraakile meelo kala rogi iwali maana aadi meela nii tababaraay rafaad i dhab i walimaana lahakamarigal guse ilahay lay gordo korma bani aadan nkasa kor namagna gaalada meela yaka dili murtadin afarlanse kiig maridinaatoy beerka lagu galay beerka ku ame koobadaada sidaan reer ku duraay mahamad hasan dheeraay hatan markii dib meela qutamni hamara koyn walambulose dhaamaana har nanaantinanasheni harna yawla roogni meela kutamni maysene har damaanyo meela lero enigili markii meela lambulood roogi yaa hubki dalsi meela kutamni maysenay dhuusumareeb meela din noogaadi may nijeey wisil gaba leran nijeedan murtadiintii meela shaga ka gali meela maanaha wali oo ada galguse oo duurkii maanaha ya galan unii maanaha tuwal yaro dhalinyaro kale maanaha oo gaabada lehan meeli maanaha magaalada dhaafi hubka ilaaleen meelirey ibraahim aadan cali oo ka dhaladi shilowa ka dhaladi meelanaha ka baarbaari lamada kun labaatan sideedii yaa ka beeri ciidanka ma-uusleyda oo degmada weejitroogi haatana meelka jaray walsini iyo jajab eh hata maybu ahan intaan mujaahidiinta nisdhiiba hurnamo ka noolad iyo go-aansha deeri maybu ahan gobolkan hurnamo lanka noolna ay maag ninka dhimato masanhayn ida ay maaglikinka koyna igali markan koy mujaahidiinta nisdhiibahan maysareeyahan hurnamo isku ku noolow maybu ahan meer oo walna lanka gaadadaane oo rafaad laga gabe lamba idisiyo yonaytay owlaadis rafaad go-an gabaanoha usub isku rafaasanlay mamuuqdi rafaadkan yonaytay samaka noolada korto koy sidoo noolal eho maanaa maybu ahan adinka korsada korto howla barafkanaga korto koy raasuaysare ugu dambeyn taa'ibiintan oo si aad ah ugu faraxsan soo dhoweynta ay ka heleen walaalahooda iyo inay diinkooda usoo laabteen ayay baaq towbadkeena hawada u mariyeen maleeshiyaadka murtadiinta oo weli ku sugan safka gaalnimada aniga badbaadi alxamdulilaahi ilaahayga mahadsana hatuwa abrooge waaba kansiin lahadlaayo waa antiim gaalnimada maanaa bsianka dhammane ha ku tabtaano galkuse maanaa meelo muslimiinta dhatiya koytano meelika noolatan ya farmiyasiin dare walaalayaal onti maanaa isan meelika leed fadeeno obsi maanaa meeli galkuse kala roogi faden gaaladiyab lutore kusurinta lutebal ku jaray antis habataano muslimiinta meediya koytan ya farmiyasiin dare laha buurhano roogeeka mujaahidiinta anis dhiibi buurhano sifeyle lahaynka dhawaay maanaha maybaasi muslimtame oo walaalnamee lahaynka dhawaay liminta murdadiinta leeyonayto liminka ma-uusleyda may baaqi antun gujeedi lahay gobolkan oo mujaahidiinta hukumaas intionaytoyo haska dhiibano hornamo isku raasidan yaa fareenka dire toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii sarkaal towbadkeen ah lagu soo bandhigay wilaayadan bakool waana qayb ka mid ah qulqulka askarta towbadkeenayaasha ah ee soo faarujinaya sufuufta cadowga mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya marwaan maxamed waxaa maanta oo ah maalin isniin ah ayla tahay maalintii sagaaliyo tobanaad oo si xiriir ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si aadaha kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili irshaada taasoo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan dhallinyarada odayaasha ganacsatada haweenka deegaanka raasa ee hoostaga degmada jalalaqsiya ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada iyadoo dhalajilada wilaayada ee xamlada ay kulan la qaateen bulshada deegaankaas qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka raasoo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka deegaanka ah oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa sheegay in xamlada ay soo gaartay islamarkaana ay dhaqan gelinayaan qodobada ay ka kooban tahay xamladaas walaal waxaan joogaa raso hoos tagta degmada jallaqsi waxaana soo gaaray xamlad socota biidnillahi tacaala waxay noo sheegeen in micnaha hanuunintan ay tahay mid ummadda dhan lawada gaarsiinayo xarakada guud ay soo amartay waxaa nagala reebay waxyaabo badan oo mamnuucaada ayaa nagala reebay waxaa kamid ah mooto laba lugaadley oo ay isla raacaan ama dad ajaaniba waxaa nagala reebay qalwada waa nagala reebay waxaa kaloo nagala reebay sihiyaa nagala reebay mobeelada waaweyn oo kaamiraadka ah waa nagala reebay ganacsatada waa laga reebay waxaa kaloo nagala reebay maqdigaaga waa nagala reebay bacda waa nagala reebay waxaa nagala reebay muqaadaraadka iyo karaamidolka iyo waa nagala reebay waxyaabahaas ku caddeeyo wixii fawaaxisha oo dhan waa nagala reebay annaguna waan qaadanay hoostaan ka xariiqnay annagoo odayaasha deegaanka rasa walaalow alxamdulilah xamlada na soo gaartay aad iyo aad aan ugu faraxnay boqolkiiba boqol aan ku soo dhaweynin waa midaan u baahneen waa aad iyo aad aan ugu baahneen waanan ugu kaalmayseen ilaahayii boqorkaa idiin kaalmay aad baan ugu mahad celinaynaa waxyaabaha ninkaas isku kor maray alxamdulilaahi waana laka reebay waana ku garab taagannahay aad ayaan alxamdulilaahi u qaadanay kelimadaas waana raacsannahay walaayada islaamka khayr allaha sii korna allaha ka dhig gaalana allaha jibiya nabadaas una siiga raalli nahay waxaa noola keenay maxaadara wacdi wakti iyo jinina reebaysa mamnuucayso wax wanaagsanna faraysa ayaa noola keenay deegaanka wixii dhacay wixii xumaane daawo iyo raashiin buko iyo wax dhacay oo dhan ayaa noola dhiibay ilaahay ha idiin barakeeya warkaas waan qaadanay aad ayaan idinku mahad celinaynaa xamlada irshaadul umma ilaa sabiili irshaad oo daaran shan iyo toban qodob oo muhiim aha ayaa si aad ah kaga socota wilaayada hiiraan waxayna najnada wilaayada u xilsaartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayada wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay aad buu u mahadsan yahay marwaan warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu